magacaygu waa ugaas luqmaan ugaas jimcaale waxaan rabaa inaan ka hadla dhacdadan foosha xun oo shalay ka dhacday wajeer isti ayaan aad iyo aad ugu tiirayoonana waxaan leeyahay gabadha dhimatay ilaahay waa u naxariista gacanka xaq daran baa dishay ilaahay waxaan ugu baryaynaa inaad jannada raxbo alle ka waraabiya ilmihii ay ka dhimatana inuu ilaahay soo barbaariyo oo sabar iyo iimaan alle ka siiyo taas waa duco iyo tacsiye isla socota madeeda kale falkan waxashnimada ah ninkii sameeyey la wanaagsan ma annaga odayaasha haddaan nahay soomaali haddaan nahay waxaan u barannay ninkii waxalleeya in xoogaa magal la bixiya ninkii baa dhib soo gaarin ka dambana haddana beri waxaasoo kalo inagu sameeya waxaan tolweynaha iyo dowladda labadaba aan ka codsanayaa ninkii qof bini'aadana naftiisa gooyo oo u qasta oo qasad u yeela in mar damba wax maslaxa la yidhaha aan laga gelin waxaan codsi diraynaa odayaasha waddanka joogta iyo dowladda wax maslaxa la yidhaha mar damba nin ni qof dilay oo naf bini'aadan gooyo inaan maslaxad laga gelin maslaxadan dhib bay keentay wax sii halaabmo wax ku hagaaga ma leh maa dinkii wax dilay wax ku dhacaya ma leh tolkaa u gargaraa lacaga laga bixinaa wax dhibo gaaraaba ma leh beri haddana dembi kalead samaynaa anaga ninkaas waxaan rabnaa dowladda inay la xisaabtanta cimrigiisa jeel isku dhammaysta ood soo bixin waa mid dadka falkaan samaynaya waxaan rabnaa inay ka tanaasulaan nin baa gabar walaashiis xoogaa haddana dilay waxaas wax damiirka qaadan kara ma wax loo qaadan karana maaha waxaan u baaqaynaa oon tolka u baaqaynaa dowladdana aan u baaqaynaa dadka arrimahan oo kale ku kaca inay dheer loo yeesha wax maslaxa la yidhaah iyo wax xerag nugu la yidhaha midba aan la samayn cimrigiisa cimri jeelo lagu xukumo aniga warkayga intaan inabad waa ana waxaa layidhi cabdi cabdulaahi waxaan rabaa maanta inaan ka hadla dhacdo shalay ka dhacda wajeer ugu horrayn innaa lilaahi waa innaa ilaahi raajicuuna dadkii laga dhintay iyo gabartii dhimatay allah u naxariista gabartii jannatulfirdows allah ka soo waraabiya ubadkaay ka tagteen wax khayr qaba oo la koriya allah u bixiya middaan waa tacsiye middeeda kale waxaan rabaa oon ka hadli rabaa maanta middaan wax dhacda xanuun badan oon weligeed annagana soo marin dhacdadan waa dhacda xanuun badan shalay markaan xali maqle ma seexina dadka qaar bareesha ku dhacday sokora ku dhacday xali wax seexda ma leh saaki magaalada wajeer wax aan iidi ahayn oo hadalhayn oo jira ma leh hadalhaynta waa wajeer waxa waaye dhacdada shalay dhacday dhacdadaas aad iyo aadaan uga xanuunsan hadda haddii ilaahay amarkiisa la soo qabtay oo dawladda gacanteeda soo galay waxaan u baahannahay ninkii asagahay in cumrigiisa la xidha haddaanba la tooganayni oon la dilayni cumrigiisa in la xidha ayaan u baahannahay middeeda kale dhacdadan waa soo nonoqoto soo nonoqoto soo noqotay wiilaa la xoog gabaraa la xoog wiilaa la xoog gabaraa la xoog waxaa ku soo xogtay gabartii waa la xoog waana la dilay tanaa ku soo xogtay marka waxaan leeyahay reer wajeer dhacdadaanayto waa dhacda xanuun badan dhacdadan hadday dhacday waxaan rabaa reer wajeer in gacanta laisqabsada waxyaalahan oo kale maanta ka dambe ay nagu soo noqon odayaalka arrimahan maslaxada ku dhammeeya waa khalad wax khalad ah waaye looma baahna arrimo in lagu dhammeeya maslax arrintan wax maslax lagu dhammeeya waxaa la arki jiray samaani baadiye marka la joogo ayaa gabar wiil la dhihi jiray garxerka gabdhaha waa garxersan jireen garxerkaas ka goy hal geel la ii ritaa laga qaadi jiray hadda meeshaan biryaan waxaa waaye murduuf qaata laysku gadanayo ma ogolaanayna ma ogolaanayna ma ogolaanayna wax maslaxa la yidhaha ma ogolin murduuf qaad ah ma ogolin kiilo sukora ma ogolin sigaar ma ogolin ma ogolin ma ogolin ma ogolin in kiil qaada lagu gato gabar dhacdo loo geystay ma ogolin waxaan rabnaa sharciga in lala tigsado dhacda waan ka hor imaadsana maslaxa ma ogolin sharciga ha la geeyo sharcigaan ogolna aygu waa nabadoon muumin xaamud oo ka mida shacabka wajeer dhacdo xanuun badan baa shalay ka dhacday kauntiga wajeer runti waa dhacdo xanuun badan waa ina qaab daran tahay marka ugu horraysa waxaan leeyahay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun gabadha walaashay noo geeriyootay allah u naxariisto guud ahaan wajeerna sabar allah ka siiya carruurtii ay ka geeriyootayna waxaan leeyahay wax ka laxawdo oo wax la qabto oo u naxariista allaha u bixiyo intaa kadib arrintan waa arrin xanuun badan arrimo wajeer soo ka dhacay oo maqli jirna waa jireen laakiin arrintan markaa shalitu ama xalitu ayna soo gaartay qof kasta oo wajeer jooga xali ma hurdin qof kasta xali waxaa waaye bareeshaar baa ku kacay xanuunkeeda intaas la ekaay maxaa yeele gabadhi haddii la kufsaday haddana la dili oo nafteeda la goy waa arrin dad walaale ama ehle ama arxame ama isku meel ku nool aan laga filinayni waa dhacdadan waanba ku dhihi karaa waa dhacdo cusub annaga waxaan maqli jirnay wajeer waagi hore nin reer baadiyaha naa kufsaday wiil reer baadiyaha gabar kufsaday waxaan dhihi jirnay war ninkaan diintaad garanayn waxaan majaahilnimaa u geysa maxaa dhacay laakiin maanta waa la kufsaday waana la dilay waa dhacdo xanuun badan waxaan leeyahay bulshadu arrintan mid la midda si ay nooga soo noqonin aan u wada istaagna dambana ayay ka dhaceen wajeer mar dambana arrintan camal wajeer ayay ka dhaceen gacan birra aan ku qabanna waxaan leeyahay bulshada wajeer walaalayaalow arrimahan camal wax loo dulqaadan kara maaha waxaan nahay dad muslin ah isku diin ah isku jinsiyadda isku luuqadda walaalo ah looma dulqaadan kara waa xanuun badan tahay waa dhacdo jaahili dad oo diinta fahamsan iska day hataa dadka cawaanaha oon diinta lahayn inay sameeyaan ku adag waxaan leeyahay arrintaanan u wada istaagna arrimahan ka dabna arrintan ka dibna ay nagu soo noqonin ummadda dhan oo kauntiga ku nool waxaan leeyahay qof kasta mas-uuliyad baa saaran qof kastana mas-uuliyaddiisa ha garto maxaa yeelay waxaa la yidhi nin baa hadda ka hor wuxuu yidhi ee, wuxuu yidhi jeeniga nin taagaba dhulkaa jubaq la siinaa eh iilki iyo waxaa laysku daray laba albaaboode in yaroo alla lala ag taga yaanan la hilmaamin asiri nin baa hadda ka hor yidhi marka in yaroon ilaahay la ag tagnayaan hilmaamin aan ka xishoonna waxyaalaha qaar waxaa kaloon baaq dheer u diraa dowladda sare iyo tan hooseba kauntigaba waxaan leeyahay arrimahan camal gacan bir ah ha lagu qabto